Kumanaan qof ayaa isugu soo baxay magaalada Bulofoley ee walayada Islaamiga ah ee Baayi, kuwaasoo sheegay inay ficil u bedeli doonaan nacaybka xabashida, kana dhiidhinayaan xadgudubka ay ku dhaqaaqayso. Ugu horeyn, isku soo baxa waxaa ka hadlay waaliga walayada Islaamiga ah ee Baayi, Sheekh Xamse Abu Jacfar.
ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan mahadnaqaana markiin ka horrayta nasii nicmooyinka faraha badan laho waaweyn intaasii kadib ikhwaani fillaah may dareema saana bulshadan inta la'eg wala ha saari oo guryaalkii ha ku saari ciyaalka wala madaarista ha ku fasaxay ha ku saari macallimiintii goobihii waxbarashada wala ha ku kaajiy waalidka iyo waayeelka jiifi oo sariirtis saarnaayo wala sariirtis ha ladhadhama wayte waa culeesata ha korori oo jara oo muslimiinta ha ka korori ikhwaani fillaah may ogsantiina gaalada ani mar horeba dhulka muslimiinta si guud baan geybsatay waana ka wada duuli intiis badanna galanta ka dhegtay allaahumma anta yar oo mujaahidiinta hataa halganka kuku jaraanoo daafaha caalamka ku socda haddii laku reebo may ogsantiina ani marar badan sharar badan fadheeden oo laka qobsado dhulalka muslimiinta may ogsantiina ani marar badan sharar fadheeden laka qobsado badaha muslimiinta may ogsantiina sharar badan ani galeen diinta islaamka lakala dagaalamow dadka muslimiinta ana laka gaalayow insha allahu tacaalaa may rajeeyane ani dad badan hor in aragan arrintaasay antii dhamanaaytayna geeka ka buraarageenoo waa hawada ka heng walaayaadka dhammaantiiba may ku socde mudaaharaadii kan lamade iyo isu soo baxii kan lamade ama kusii bilaaran ya ku socda dhammaantiiona may daliil iyo calaamadii astaangayina ani dadka muslimiinta hay hundurmeedaha ku kaheenoo dhan jiifan la hayna gaaladuma in sheegaya xilligayo ha ka aadiyan qobsashada bado badaha muslimiinta iyo qobsadaayan ha ka aadiyan waa ayaan darro wiin oo qobsatiya ku muugata tabban lakum yaan laha insha allahu tacaala haddii labaatan kilomitir baddo kumade qaadadan fadaayeen intaas muslimiin ah ku baheenoo bannaanka ku surumeen baryayna goryadii oni qaadadan diyaarankeeyi malaayiin kale muslimiin ahna meelo kale ha ku surumeen maykatu siyaasee qadiyadii ah ani damiirka muslimiinta ha dhagaagi ani dareenka muslimiinta ha dhagaagi ani gaaladaasi inka guulaysadaana ahdaafta yeelata insha allahu tacaala boorarka meelin intaal araga haytan الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان ندافع ديننا وبلادنا بالجهاد أيها الأحباش حبشذي ما لنا دينتانا إيو دولكانا إيو بضوبينا دفاعا إن شاء الله تعالى نفيه مالك بيانا من شلهرانا ددوين إددير المغل إبلان أنتم من شلهران إن شاء الله تعالى haddii aad rajo kooka jarta in bada qaadata haddii aad rajo kooka jarta in dhul kala qaadata insha allahu tacaala taas masiin suuru galaasa allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd horama in iska dayshana ani dhul muslim qaadatan xarar iyo galanta ka dhegtan dhulka muslimiinta kumad hayti soomaali galbeeda galanta ka dhegtan dhulka muslimiinta kumad hayti imaaratu shawaa dhulka kataliyaasi oo adisababi iyo keer shabaka taale magaalooyinga iyo galanta ka dhegtaana dhululka muslimiinta kumada hayti soomaaliya duulaha ka samaytan dhul muslimga hayti hata badaajooni la wareegtan fada haytana badihii muslimiinta waaye dhammaantioba insha allahu tacaala inti isin hor qobsateen iyo inta haddii isinka socotan may kula kulumi doontaan insha allahu tacaala walaakin isin kula kulanteen dagaaladii booco iyo meelo kale isinka qobsaday biidn illahi tacaala الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تعالى bulshada ku dhaqan buulafuulay ayaa iyagoo caraysan waxay u warrameen idaacadda islaamiga alfurqaan xilli ay ka qaybgalayeen bannaanbaxan ballaaran ee looga soo horjeeday damaca xabashada etoobiya waryaheena cabdulaahi soomaali ayaana waraystay dadweynaha khaybar khaybar yaa yahuud jeyshul muxamed bada yacuud لا بطاقة ولا دستور قال الله وقال الرسول خيبر خيبر يا حبشة خيبر خيبر يا حبشة خيبر خيبر يا حبشة جيش المحمد بدأ يعود لا بطاقة ولا دستور قال الله وقال الرسول Mm-hmm.
هيا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هيا مقعد إبراهيم حسن هيا من مدعرتنا تسوق قيب قشي محوية درين كاو dareenkay waxa uu yahay ani oo banaanbahan waxaa ku saabsan Ethiopia dad- oo oo la dagaal
ها محيطة إثيوبيا قد كنت أيكو كعب موين ولا من عليها Ethiopia waddankaana soo gashay ee rag iyo dumar shaab oo odayaal inay ka kacna rabnaa والله دقالنا oo la dagaalanta haa هيا مقعد mari usman
عثمان عادل هيا عثمان كسدو بهند إسلامي محيطة صوتها هالكانوا تمر
sababta waxa uu gaar lana yarbaadiyay oo duurku shiray ahay waxa uu ubaad daba dhirafidayana yaxudka ahmaarkan oo wadanka loo macnaha la sii dakataan sayla aabeela boqol geelale afar afar afar boqol rig masaaska dagaalnay aabeela ka soo qalqaaday diyaar waay marka geelin inaad gadaa doonaysaa haa geelan oo gadgada oo rasaas ka bixi oo gaalkaas oo murtudka iyo ma- daba dhirfiyood oo rasaas laga dhawan rabaa oo lagula dagaalamo haa lagu dala- lagu dagaalamo marka iyaad doonaysaa in lagula dirirmo Ethiopia mase qolyaha oo la shaqeeya atoobey ee kuwii dabdhalfida la shaqeeya haa marka adigu baadiyaad ka timid hadda aanan baadiyaan ku imaan haa
adoo reer baadiya waxaa doonaysaa xoolihiin in loo iibiyo in dalka anoo raa baadiyay waxaan doonayaa anoo nafci maal ku bixin aabee waa kasoo qaalqaalay gaaladan ee dabadhalfideed laba boqol geelayna boqol ee rasaasan kudayaan dhahay
marka diyaar u tihiin oo haa diyaarona inana gaalada
waad mahadsantahay yaa kale yaa ku darsanay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu codkaada kor u qaad magacaaga abu jacfar haye maanta waxaa meeshan u imaaday banaanbax oo xoogan oo lagu banaanbaxay xabasha waaya markaan banaanbaxaas waxaan u geeyey argada macnaha xanaaq iyo inaan wax soo dhacsanno xanaaqaas darteed oo bas oo waddankeena la siiyey yahuuda xabashada inaan soo dhacsana ayaa maanta diyaar u nahay marka een, badda qayb ka mid ah Ethiopia loo saxayaa mataa uma tahanabay mase macallin xaarar dalka joogto dhan ka soo horjeeda waa taas ma ka xanaara laakiin aan xaarar dalka joogto dhan waa ka xanaarsanay baa kor soo ka soo ka soo horjeedna marka nin dhalinyaro ah maxaa ku qorshays marka aniga aan jihaado oo galaha iska dhicino oo waxa wax walbo inaan la dagaalano iska dhicino ayaa maanta meeshan soo soo banaan banaanay adigu ma dagaalamaysa mase dadku ma diraysa ani waa dagaalamaya dadkana waan diraya waa bulaalinaya waa bulaalinaysa haa waaya waxaad u jeedinaysaa dhalinyarada faca oo maaragtay gobollada kala duwan dalka iyo dibadaha ku kala firirsa dhalinyarada waxaan leeyahay jihaadkana soo haleelo gaalahana iska dhiciyo dadka oo dhulkiina dhacayo ha iska ha iska dhiciyo macnaha hadday idinka maanta u kasdigaysaan maalinta idinka u kasdigtaan idinkana kooli macnaha idinka jiraa gaalada wax walba mar mar walba waxaa doonayaan inay idinka mar walba hoos siibtaan idinka inay hortiina socdaan marka waxaan iska rabaa ee dhalinyarada soomaalida ah oo faceeya ah waxaan ku buraanayaa maanta meesha aan joogo oo kuwa ay tahay een, waxaan rabaa inay jihaadaan ay gaalaha iska dhexeeyaan oo hadalkooda iska daayaan ilaahay subxaana wa tacaala hadalkiisa ay qaataan nin walba waxaa wa- oo yar oo weyn jihaadka inuu haleelo oo gaalaha iska dhexeeyo ayaa maanta meeshaan ugu sheegaya dhammaan dadka madaxda ah ee maamulada shisheeye dhisa la shaqeeya maxaad ka aaminsantahay ma dad waxaad ka aaminsantahay dan soomaaliyeed ka shaqaynaya mise dad shisheeyaha uun u shaqaynaya maya hadday dad soomaaliya ka shaqayn lahaayeen xilliga amuu maba wareejin laheen badda oo waddankeena gaalo maba keeni laheen waxaan ka aaminsanahay gaalo oo la soo dirsaday ama ha soo dirsado een, uhuru kenyaati ama ha soo dirsado Do- donald trump ama ha soo dirsado eh, abiy axmed ama ha soo dirsado yahuuda ka imaato waxaan leeyahay ama imaada ama ha imaanin aniga idiin soo socnaa insha allah biillahi alkariim marka waxaan leeyahay jihaadka hala haleelo han haleeyo waa halaalihiin oo ribaata ku jiro yaan la iloobin markasta haloo duceeyo maalin iyo haween haloo duceeyo insha allah haye soo dhawo walaalka
ilaacadda islaamka furqaan aad iyo aad ugu dhawaan u joogta garabka fullayn aad iyo aad ugu dhaw idaacadda haye maxaad maxaa ku yarsanaysa inta uu sheegul
horta laga bilaabsi waa cid wargeeli dhammaan maamulaha dhisan muuse bixe iyo eh, madaxweyne xasan sheekh maxamuud hoos magaca xasan gurgurta dhammaan waa waxay isku gihiin waa qoshaysay wada dejiyeen waxay isku gihiin siduu u baxay siduu u go'day eh, jabuutiya ismaaciil cumar geli uu doonay oo ninkan loo yaqaano uu nin ismaaciil cumar gelsi wadanku marka marka maxaad ka leedahay dhalinyaro soomaaliyeed maxaad leedahay dhalinyarada inay jihaadaan oo warkee uu cad yahay ee warankeena waa wataa wankaa lakuuku yeri buu waraabaha waaru doontaa waad mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته haye waa sida dareenkaagu maxaad halkan ka soo doontay maxaad oranaysaa marka koowaad horta waxaan soo dhoweynaa idaacadda islaamiga alfurqaan ayaan soo dhoweynaa insha allahu tacaala aynugu soo booqatay halkan ballaanbaxa maanta aan usoo ballaanbaxnay annagoo ku soo horjeedna dareenkeena cabiraynaa gaalada iyo meel kasta ay joogto aynaan ka soo horjeedno khaasatan soomaaliya etoobiya ay ku soo qaaday duulaanka oo ah duulaan fikriga iyo mid dhulba ay ku soo qaaday awalba etoobiya colaad baa naga dhexaysay marka insha allahu tacaala horta idaacadda alfurqaan waan soo dhoweynaya jazaakum allahu khayran booqashadan soo booqateen Een, sidoo kale fikirkeeda haddaan cabiro maanta runtii een, shucuurteen aad bay u kacsan tahay oo waxay runtii etoobiya dhibkan horey uma- horey bay u bilowday hadda dhowaan kuma cusba marba taakay kusoo dhowaanaysay soomaaliya gaar ahaan marka waxa weeyaan een, masalan gobollada waqooyi oo kale ee, dhibaatooyin badan bay ka samaysay duulaankana hore buu ahaa soomaali galbeed bay qabsatay way ka soo baxday een, maamulka somalilan bay qabsatay ilaa maamul puntland bay qabsatay khaatumo state bay samaysay annagu waxaan runtii intaas waa nala socday khaasatan hadda waxay maraysaa arrinka in dhulka ay iibsato badiba ay biisato marka waa- waxaa weye etoobiya waxaan leenahay arrintaan midaan aqbalayna ma ahan waxaan gabar naga hari mayso inaanu dhammaanno oo aynu shahiidno shahaadaanu ka jecelnahay in dhulkan iyo diintan lagu soo duulo marka etoobiya waxaan leenahay insha allahu tacaala meesha aad leedahay zaylac baan ka rabaa annaga etoobiya adisabaarma inaan ka talino raayada islaamka raayada islaamka in addis ababa iyo maxaan ku dhaha laga taaga iyo negeele laga taago ayaan rabnaa ilaa maxaa dhulka ay degto xabashida ay degto baan raayada islaamka laga rabaa runtii waxa weeye soomaalida waxay tira laba kala barige kala warla annaga soomaali haddaanu nahay muslimiinta mujaahidiinta aan nahay waxaan ku taaminaynaa addis ababa iska dhex bariga afrika oo dhan adduunkana inay soomaali shabaab ay ka taliso insha allahu tacaala insha allah wayna ka talinaysaa ilaah idankiisa etoobiya waxaa weeye waxba xasuuso wixii lagugu dhigay seven seven xasuuso maalintaas seven seven wixii lagugu dhigay waxay ahayd arrin oo maxaan ku dhaha dhul ah oo xaqiiqatan caqiido weyn kuma jirin laakiin maanta annagoo caqiidada islaamka aanu fahnay maalintaa ma aanan dhalan annaga aniga aan kula hadlay ma dhalan ilaahay fadligiisa maanta waxaa noo weheliya dhulkan annagaa iska leh diinta islaamka inaa jihaad ayaa noo weheliya maanta waa difaacanaynaa waana ku dhimanaynaa insha allahu tacaala
dhalinyarada soomaaliyeed ku dhegeysanaysa maxaad leedahay dhallinyarada runtii waxaan leeyahay een, waxa weye hore waxaa loo yidhi saddexda dibi midba mar la cunay runtii dhallinyarada waxaad moodaa inay khaafiliin ka yihiin iyadoo dhulkooda waxay lagu soo duulay inay khaafiliin ka yihiin ay meelaha tahriib iyo meelaha kale ay aadayaan runtii waxa weeyaan waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed dhulkiina iyo diintiina iyo dalkiina difaacda waxa weeyaan saas ayay cizigiina iyo sharaftiina ay ku jirtaa insha allahu tacaala gaal meel kasta uu joogo inaan diinteenna dalkeenna aan ka difaacino taas ayaana sharafteenna ku jirta gaalan taas ayay ku dulloobaysaa insha allahu tacaala
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته codkaaga kor u qaad soomaaliya وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته haye magacaaga أبو قادر محمد haye cabdulqaadir soo dhowow maxaad ku diraysaa maxaad leedahay Ee, maxay tahay fariinta u dirayso dadka soomaaliyeed ku dhegeysanaya een, oo maaragtay la xiriirta arrimaha taag dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaa loo soo dhigtay dalkeena iyo baddiina iyo diintiina waxaan leeyahay ummad Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waa inay kacdo ay ka- ay kacdo samayso ay iskenayso Etoobiya siwa maxay tahay ee, qof walba kaalinta caynkee ku aadi karaa Etoobiya waxaa la rabaa in dhulka lagu daro lafaheeda iyo dhiiggeeda in la banaysto Etoobiya dadkeena way baabi'isay mar horey duqaysay rafaad badan nagu samaysay Etoobiya ma ogolaanayno badinaan siino dadka siiyeen waa addooma ay leeyihiin Etoobiya annaga ma ka yeelayno maxaad ku caddaynaya inaad dooman yihiin addoominay waxaa ku caddaynaynaa inay u saxiixeen badda soomaaliya shakhsi keliya oo intaas milyan loogu leeyahay dhulkeenna waxaan leeyahay etoobiya bad ma siinayno waxaan rabnaa diinteenna inaan garabsanno ilaahay kaashanno dadkeenna waxaan u sheegayaa inay etoobiya iska dhiciyaan waayo weli waxaan ku sugannahay fagaaraha ku yaalla buulo fullaay oo maanta uu ka dhacayo isu soo baxa looga soo hor jeedo in badda soomaaliya qaybo ka mida la siiyo een, amxaarada ama etoobiyaanka Ee, ragga ayaan soo waraysanay iminka ee, qaybta dumarku ay ku sugan yihiin ayaan joogaa qaar ka mid ah haweenka soomaaliyeed oo aad u qiiraysan ayaa iga soo hor muuqda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga magacaygu waxaa dhahaa um axmed haya codkaaga kor u qaad een, maxay tahay fariintaa dirayseen hadday tihiin haweenka soomaaliyeed arinta aan dirayno waxaan u diraynaa abay axmed iyo waxaan u diraynaa iyo wixii lamida abiy axmed waa ra-iisul wasaaraha etoobiya haa abay axmed waa ra-iisul wasaare etoobiya codkaaga kor u qaad maxaad leedahay marka waxaan ugu diraynaa inaan qalno oo weliba gurigiisa uu tagno ee birayno hilibkiisa cadcad aan u qaybino insha allah aan naga go'anaha dumarka soomaaliyeed haddaana meel walba oon joogno maxay tahay sababta sababtu waxay tahay inuu nagu soo xadgudbo oo baddayna qaatay oo haddana dumarkeenna inuu uu dhibaateeyo uu rabo waaya mana ogolin insha allah mana noqonayso insha allah marka ee, go-aankiina marka ma waxaad leedahay ee, ragga ku soomayna annagaa dagaalamay go'aankan waa inaan cabisaba dagaalano annagoo dumar iyo rag isla soconnaba iyo ciyaal xataa waxaana kala harin insha allah allahu akbar haddana inta waxsoo goyna ku ciira baraanbura soomaaliyey ma adkada haan maad bara haarugtaan soomaaliyey ma adkada haan maad bara haarugtaan cadowga soomaalise hebdhaara qahadataan ilaa iyo ardisaba waga halkaana soo hodilnaa war maad ardisaaba tagtaa haangaalka soo hodishaan gurhiga muuse bixiixi waay hinaana soo hogubnaa hilibka kiisa haare cadcadaanu wada jarnaa hilibka kiisa haare cadcadaanu wada jarnaa soomaaliyey mahad kacda haan madbara haarugtaan allahu akbar allahu akbar
asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته kor u hadal magacaaga magacaygu umuu asma haye ee, maxay tahay sababta mudaaraadka uga soo qayb gashay gaalada nagu soo hadgudubta inaan u adayno
haye maxaad leedahay marka waxaan leeyahay tigre waa la dagaalimaynaa ilaa i saqiirkeen iyo kabiirkeen dhexdood waa la dagaalimaynaa insha allah ilaa ay argasababo ka tageen yaa- yaad la diriraysaan gaalada axmaarada iyo tigreeda Ay, waad mahadsan tahay yaa kale haye asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga magacaygu waa umu jundullaahi haye umu jundullah soo dhawow ee, maxay tahay sababtaad mudaaraadka uga soo qayb gashay halkaa waxaa u imaadnay in waxaana soo gaaray ra-iisul wasaaraha etoobiya inuu dhahay badda soomaaliya ayaan qaadanaynaa waxaa u sheegaynaa eh, ra-isul wasaaraha etoobiya bad iska daaya bool soomaali leeda hataa inuusan helaynin bad iska daaya bool soomaali leeda hataa inuusan helaynin shacabku beenta u sheegay waxaan leeyahay waxba ha farxina insha allahu tacaala badda iyo dhulkana muslimiin dhiiryaal ayaa iskale waxaad og tihiin inaan hilibka ceeriinka siin jirnay etoobiya injireeyahay noomana imaan kartid guud ahaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada xilligan maxaa la gudboon waxaan leeyahay dhallinyarada dhallinyarada soomaaliyeed oo muslimiinta ah waan ciilaysanahay kulligan waad u jeediin waa naguu soo xadgudbay dhallinyaro adinkoo kale ahaa nagu soo xadgudubtay kaca kufaarta iska celiya dhammaantiin jihaada waxaan leeyahay al'aana badda aljihaad al'aana badda aljihaad gaalada iska celina gaalada iska celina aa iska dhicina nimanka nagu soo xadgudbay oo dhaxalkii soomaaliyeed qaadanayo waa inaan ka dhiidhinaa waa inaad iska celisaan mujtamaca soomaaliyeed oo muslimiintana saasaan leeyahay haye maxaad ku daraysaan waxaad soo gabagabaynaysaa waxaan ku soo gabagabaynayaa ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun saa iskugu soo baxno soomaali haddaan nahay waa inaan ficilkaaga la imaadno insha allahu tacaala allahu akbar allahu akbar allahu akbar ficilkaas muxuu noqon karaa marka ficilka wuxuu noqon karaa inaan qaadano hubka inaan seef qaadana dhulka naga maqan etoobiya naga haysato waa inaan ka soo dhacsanaa kuway karkarinayso lahmiga ku shubayso waa inaan ka celinaa waa inaan ardasababa tagnaa ciidda ay qaaday ay leedahay ciiddii bal aad daydayle waan qabsanayna waa inaan soo celinaa ayadoo jawaan ku jirto aan soomaaliya u soo celinaa insha allahu tacaala insha allahu tacaala allahu akbar allahu akbar allahu akbar hey haata hey ha haata hey hey haata waa hubaal murtaa ku hada haqi murta hadkaas hubaashi wacan heshiiski baaweeya iyo hadafaan hergelin raggii halgama hayayba hawdka noogu jiro raggii halgama hayayba hawdka noogu jiro heshiis maqaatahano gaala lama hadlaan heshiis maqaatahano gaala lama hadlaan naftooda hura hayayba hawdka noogu jiro naftooda hura hayayba hawdka noogu jiro naftaada hurahayayba hawdka noogu jira masaana halcahayayba hawdka noogu jira habeenkii hurdahayninba howdka noogu jira hubaal weeya hara hogahayay inaad dhahdaan inaa hilibkiina hiifayna waa hubaal aynaan hooygiina halcihinayna waa hubaal وأقول قولي هذا وأستغفر أهلي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر وأنبار سماء إثيوبيا ودار سماء إثيوبيا أم أسماء وأم أسماء وأنبار سماء إثيوبيا ودار سماء أباي وراي وأجرنتهاي هكوسو هكوسو كتسامر ودن كان dhulkeena rag ammaanka inaan shacabka kugu dhufanaayo halla soo aamin anfaa kugu dhacdee halla ku soo aamin anfaa kugu dhacdee allahu akbar waa dhaarsannahay itoobiya u dhaarsannahay maxay tahay fa- itoobiya dhulkeena ma qaadanayso marka dadka soomaaliyeed maanta maxaa loo gudbaa dadka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay soomaaliya dhimatay waryaa dhiig dhaqaaqa qaba soomaaliya dhimatay waryaa dhiig dhaqaaqa qaba ayaa u daydhinaaya dhaxalkii aan lahayn warayaa u diidhinaaya dhaxalkii aan dhabka u lahayn dhulkeena gaaladu dhaca ayaa ka soo dhaca war dhulkeena gaaladu dhaca ayaa ka soo dhaca soomaaliya kaca soomaaliya kaca war itoobiya yaa idin dhicin itoobiya dhulkeena hore ka dooran rabnaa mid kale nooga darsan mayso ma ogolin raggeena u taagan gabdhaheena u taagan carruurteena u taagan wiilashaan diraynaa raggaan diraynaa gabdhahaan diraynaa dhammaan istishaadiyiina nahay itoobiya uma ogolin dhulkeena itoobiya dhulkeena uma ogolin haltaa ka ugama ogolin ciidda taalla hadda hadda sanada ka soo qaadan rabnaa inay dhulkana qaataan iska dayay biidni illaahi tacaala itoobiya hadda sanada ugu tegayna waan ugu tegi jirna soomaaliya waa sii qaaniin iyo itoobiya waxba itoobiya ee ku soo kadsoomin amay uraaya hanagu kadsoomin anfaa kugu dhacdee amay uraaya anfa kugu dhacda itoobiya waxaan leeyahay أنا هداسة علم العيد أنا وشا رجع وعرابة إلى العيد على وكتالي أمسنا أنا قولي لو عيد سنة عاد سنة مرة عبيد الدين على وعسيس كتكو عابدان الله نعيسى ويلشى نعولي مرة وعاد صار الله صار عنده من علي لها الله عرب قوي على وين عيل البرا الله أكبر الله أكبر وبالله التوفيق haye assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته halkaa waa gaban koruqaad magacaaga ومعين بمبالينا haye soo daa أنا وحان ربا الدقالك إنا كبلا وباية بكل haye وحان ربا إنا قدا كجي haye أنت أصلا دمرك حرية ومحوها عن بيدبا كسار وبرد على كبحية ومحوها كسار كبحية إنا عرض سبابا عم تقو إن شاء الله بإذن الله إنا كسر عشرة دكتة إذا ما دونيا وضن كان إنا محوها عن كبلا وحلي سومالي كوا برد على فدية كبلا كوا بيدبا فدية كبلا muxuuahay waxaad ka bilowdaan kuwa gada meel kale ha aadinina hoostiina ka fiiriya gaalada iyo munaafiqiinta xasan murtid waxaan leeyahay nacas baa tahay ilay doqoni dab kama kacdee daamankay meermeerisaa nacas baa tahay waddankiisii gatay muuse waxaan leeyahay muuse abraah waxaan leeyahay adaa waddankaagii gatay ee meesha diyaaradaad raacaysa waddankaagaa ku- ku- ku- sharaf ku lahayd ee sharaftaada iska qaaday inaa naag wayaagaha maanta hoosteeda aad taaganto amxaaraha adaa isyeelay laakiin annaga geesiyaal baa noo kacay geesiyaal baan qabnaa diinteeda u dhiidhiyaya gabdhaan qabnaa wax kasta hooyooyin baa noo jooga maalkooda iyo naftoodaba bixinaya ilaahay idankiis waxaan rabnaa inaan suumanala ku wada rakibo qoryaha iyaga garabku suranno maalka iyaga aan bixinno war ka kacdee allahu akbar damiirku maxaa inta qaada waryaa kaca allahu akbar allahu akbar ka kaca waryaa ka kaca ka kaca ka kaca waa inaad dagaalka gashaan bardaala isku shiba qasax dheera isku shiba muxuu ahaye waa inaa baayo bakaan inaad gashaan baa layidhi kare bal wayna gashaan iskala qaybiya daysoor aad ka soo xoraysaan markaasaan gudubno hore u baxno qabri dahare qabriyaha muxuu ahaye xabsiyada ka oodan oo gabdhihiina lagu xirayo waa walaalihiin gareegaaridii ka dhacda galbeedna waa ini imaanaysaa waar ka kaca meesha ka kaca ilaahay ka cabsiday ka kaca waan dagaalka gallo waxaan leeyahay reer muqdisho dagaalka soo gala dulliga iska dulqaada reer baydha waxaan leeyahay dulliga iska dulqaada ka kaca meesha ha hoowina hoos ha u jeesmina tacsi ha u fadhiina luqunta toosiya tacsi ha u fadhiina luqunta toosiya ilaahay ka cabsada wiilasha qoryaha wata ee daroobada cabaya war ninka gaalkaa hoosta adaa ku jeedi wallahi ku baabii kuwaas ku jeedi muxuu ahaa inay nin ugaadhaysna waddankaaga kugu xukumo ee kun dollar u qaatay adigana aad daroogada cuntid xaqi ma lihid waddankaada iska leh doqan baa tahay doqan baa tahay doqan baa tahay hurdada ka kaa soomaali intaasoo u jeedinaya ha laga ko allahu akbar ilaahow guusha nasiib ilaahow wiilasha idacise ilaahow guusha nasiib ilaahow gaalada jabi ilaahow gaalada jabi ilaahow gaalada jabi ilaahow sida falastiin geesiyaasha falastiin ilaahow sidoodoo kale naga dhig ilaahow qalbigoodoo kale nasiib ayagana ilaahow quwee warkaan arkaa maxayna fiirsanaysiin
arxuubla ayaa dadka ka muuqata iminka waxaa lagu jarjoogsanaya calanka etoobiya dadka ayaa aad u fiirooday ragga ayaa marka la rag ayaa marka hore la hoos dhigay iyaga oo cagta dhulka kula jiida iminkana qaybta haweenka ayaa loo tuuray waxaan arkayaa haween aad u qiiraysan oo aad u maraysa inay etoobiya inay ciidan etoobiyaana laynhayaan dareenkooda wuxuu marayaa meesha u sarraysay aad bay u khayreersan yihiin calanka etoobiya ayay lugta ku jiidayaan way ku rabootinayaan mid waliba waxay doonaysaa inay mar uun cagta saarto